maxamed saalax oo ah khabiir siyaasadeed ahna mas-uulka xarunta afrika ee diraasaadka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegtay hoggaanka dagaalka soomaaliya kadib diyaargarow xooggan oo ay samaysay isagoo intaa ku daray in dagaalkii uu soo qaaday xasan sheekhe maxamuud aanu wax natiijo ah dhalin isagoo waraysi siinayay barnaamij boodkaas ah oo lagu magacaabo ixaada ayaa mar la weydiiyey su-aal ahayd waxa lagu micnayn karo in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuu maxamed saalax tilmaamay inay muuqato in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigtay hub horumarsan tanina ay ka mid tahay asbaabaha keenay inay dardargeliso dagaalada
وحركة الشباب أكبر معاقلها في الجنوب مع التواجد في بؤر في مناطق أخرى
xarakada al-shabaab waxay saldhigyada ugu weyn ku leedahay koonfurta soomaaliya iyadoo sidoo kale ka howlgasha deegaano kale xasan sheekh ayaa ku dhawaaqay tan iyo markii uu xafiiska yimid bishii may sannadkii labada kun laba iyo labaatanka inaannu jirin waxaan dagaal ka ahayn oo kala dhexeeya al-shabaab dagaallo adag ayuuna la galay al-shabaab laakiin dagaalku wuxuu ahaa mid aan kujiido ijiid ah oo marba qolo ayaa horumar xagga dagaalka ah ku tallaabsanaysay waayadii dambe dagaalka ay qaaday dowladda federaalk uma socon sidii hore waxaa abuurmay dagaallo kale sida muuqatana waxay taasi fursad siisay xarakada al-shabaab taasoo hadda ka faa'iidaysanaysa waxaa intaa dheer in xogo la helayo ay tilmaamayso in xarakada al-shabaab ay heshay hub horumarsan tanina waxay ka mid tahay asbaabaha dardargelinaya weerarada al-shabaab waxaa muuqata in xarakadu aad u diyaargarowday markanna ay la wareegayso hoggaanka dagaalka هناك معلومات كثيفة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أن حركة الشباب وصلها سلاح متقدم هذا أيضا عامل يحسب في لصالح حركة الشباب أنها استعدت أكثر لاستعداد لاستعادة زمام المبادرة ميدانيا muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay dhinacyada ka hadlaya xaaladda soomaaliya gaar ahaan dagaalada dardarta ku socda ee ay wadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo bil gudaheeda la wareegay dhul ballaaran oo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe sidoo kalena gaaray duleedyada magaalada caasimadda ah ee muqdisho khubarada ka faallooda arrimaha amniga oo ay ku jiraan kuwo reer galbeed ah iyo qaar ka soo jeeda dalalka carabta ayaa sheegay inay suuragal tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho